magaalada kismaayo ayaa waxaa kulan ku wada yeeshay guddiga golaha wakiilada jubbaland iyo maamulka garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo taasoo looga gol lahaa sidii wax looga ogaan lahaa adeegyada ay bulshada u hayaan maamulka garoonka guddiga ayaa warbixinno kala duwan ka dhagaystay mas-uuliyiinta ugu sarreysa garoonka marka uu kulanka soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay maarayaha garoonka cabdulaahi aadan maxamuud wuxuuna warbaahintu uga warbixiyey waxyaabaha looga hadlay kulanka xubno ka socday guddiyada kala duwan ee baarlamaanka waxayna kala ahaayeen guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada guddoomiyaha guddiga arrimaha gaadiidka guddoomiyaha guddiga arrimaha maaliyadda ee baarlamaanka waxay noogu imaadeen in ay maaragtay arkaan adeega kala duwan ee ka baxa garoonka diyaaradaha ee sayid maxamed cabdulle garoonkan waa garoon weyn oo ay maaragtay ka shaqeeyaan diyaarado kala duwan oo oo maaragtay badan maalinkii sameeya duulimaadyo kala duwan oo badan shaqeeyo maalinkii labadiisa galan duulimaadyo gudaha dalka ah iyo kuwa dibadda ah guddoonka kala duwan ee guddiyada baarlamanka waxay diiradda saarayeen in ay maaragtay naga dhageystaan adeega aan u hayno shacabka dhanka garoonka siduu u shaqeeya dhanka amniga dakhliga garoonka maaragtay uu soo saaro iyo adeegyada maaragtay bulshada aan u hayno iyo guud ahaan hanaanka shaqe ee garoonka shaqaalaha kala duwan ee laamaha kala duwan ee maamulka garoonka ka shaqeeya tayadoodii iyo tababaradoodii iyo mas-uuliyadaha shaqe ee kala duwan ee loo egmaday in adeega bulshada ee garoonka dhammaantood ay maaragtay gutaan iyo hanaanka garoonka u shaqeeyo